dalka jarmalka waxaanan weli kala caddayn qof ka noqon doona hogaamiyaha waddankaasi dhaca galbeedka yurub kadib markii natiijadii ka soo baxday doorashadii axaddi dhacday ay muujisay in xisbino uusan helin aqlabiyad waxaa hadda socdo wadahadallo ay xisbiyada waaweyn la yeelanayaan axsaabta yaryar si ay usoo dhisaan dowlad wadaaga warbixintan waxaa london ka soo diray henry ridwell waxaana soo jeedinaya aniga oo ah nuur xasan xisbiga social democratiska ayaa u dabaaldegaya guushii ay ka soo hooyeen doorashada guud kadib markii ay iyagu heleen codadka ugu badan taas oo ah lix iyo labaatan boqolkiiba hogaamiyaha xisbiga olaf sholtz ayaa sheegay in codbixiyayaashu ay siiyeen awood ay ku soo dhisaan dowlad
waxay xoojiyeen saddex xisbi ka social demokratka xisbiga cagaarka iyo ka dimuqraadiga xorta ah sidaasi darteed tani waa awood cad oo ay muwaadiniinta waddankanina siiyeen saddexdan xisbi waa inay soo dhisaan dowladda soo socota laakiin xisbiga christian democratis ee angela markel ayaa natiijada ka soo baxday doorashada ay muujisay in keliya uu laba boqolkiiba ka hooseeyo xisbiga mucaaridka hogaamiyaha xisbigan akmin lasjet ayaanan rabin inuu quusto dagaal la-aan Both of the smaller parties have said it is not automatically the case that either of the big parties is entitled to say which parties they...
axsaabta yaryari waxay si toosa u sheegeen in xisbiyada waaweyn uusan midkoodna ku khasbaynin inuu sheego cidda uu wadahadalka la bilaabi karo sidaasi daraaddeed waxay u muuqataa in xisbiyada kale ah kan dimuqraadiyadda xorta ah iyo kan cagaarka ah ay yihiin kuwa leh go-aanka ugu dambeeya ee soo dhisidda dowlad isbahaysi ah labaduba waxa ay sheegeen inay u furan yihiin ikhtiyaarkooda oo ay ciddii ay rabaan la soo dhisi doonaan xukuumad wadaag ah annalina pircock waa musharaxa xisbiga cagaarka ah ee hogaamiyaha jarmalka
waxay tidhi labada xisbi ee ugu waaweyn khasaaro culus ayaa ka soo gaadhay doorashooyinkii dhowaa waxaa hadda loo baahan yahay awood cusub oo ku soo biirta dowladda waqtilxaadirkan waxaa loogu yeedho nalka samaafaraha oo ah isbahaysiga u dhexeeya social democratiska kan oranjiga ee free democrats iyo kan greeniska ama cagaarka ah ayaa u muuqda in ay si dirqi ah ku soo dhisi doonaan dowlad taasi waxa ay suuro gelin doontaa in olaf sholz uu noqdo hogaamiyaha soo socda ee jarmalka hadda waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda wakhtigeedu dhammaadka yahay ee wadaagga ah sholz waxa uu soo noqday duqa magaalada hamburg oo ah magaalada labaad ee ugu weyn jarmalka ilaa sanadkii labada kun siddeed iyo tobankii axel shroder waa weriye ka tirsan mid ka mid ah idaacadaha maxalliga ah ee dalka jarmalka
olaf sholz gebi ahaanba ma aha nin soo jiidasho leh sida angela merkel oo kale ayay yar tahay soo jiidashadiisu oo labaduba taas way wadaagaan waxaana dhici karta inay taasi fursad u noqoto si uu u noqdo chancellorka jarmalka sholz waa nin mar walba diyaarsan waxa uu hayaa fikrado taasina waa mid uu mudan yahay in lagu ammaano gaar ahaan siyaasadda xisbigiisa taasoo ka dhigan inuu leeyahay jadwal shaqo marka laga eego arrimaha gudaha jadwalkaasi waxaa ka mid ah in uu sare u qaado lacagta ugu yar ee mushaarka muwaadiniinta inuu dhiso guryo badan islamarkaana uu dib u qaabayn ku sameeyo lacagaha howlgabka arrimaha dibadda sholsi uma qorshaysna isbeddello waaweyn waa kan olaf sholz mar uu ka hadlayey siyaasadda jarmalka ee uu rabo in uu dhaqsaba la shartago haddii uu noqdo hogaamiyaha jarmalka
mowduuca ugu horreeya ee siyaasadda jarmalku waxay noqon doontaa qaabaynta midowda yurub oo xoog leh islamarkaasna leh madax bannaani ballaadhan haddii ay taasi dhacdana waxay saamayn ku yeelan doontaa istaraatiijiyadda caalamiga ah ee siyaasadda dalka jarmalka bahwadaagta nato muhiimad weyn ayay u leedahay haddii aan nahay jarmal dowladdaasina waa mid aan anigu hogaamin doono hase yeeshee dowladda uu hogaamin doono sholz ma ahan mid la hubo ilaa xisbiyada uu xafiiltanka kala dhexeeya ay kaga heshiinayaan soo dhisidda dowladda wixii intaasi ka horeeya waxaa kursiga dalka looga arrimayo baaqi ku sii ahaan doonta angela markel waxaanaba dhici karta in talada ay sii hayso toddobaadyo ama bilooyin warbixintaasina waxaa london ka soo diray wariyaha v o eda henry ridwell